إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada wararka alfurqaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka qarax ka fuliyey isbaaro ku tiilay gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal ku qaaday xarumo ay gobolka mandheera ku lahaayeen maleeshiyada ay dhistay kenya bandow ayaa lagu soo rogay xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee ciidamada shisheeye ee ku soo duulay soomaaliya ganacsatada magaalada muqdisho ayaa kacabanaya lacago xaddhaaf ah oo ay dowladda federaalka ku soo rogtay badeecadaha ay kala soo degaan dekedda macallimiinta kenya ayaa sheegay in shaqo joojin ay samayn doonaan bisha sebtembar oo ku beegan xilliga ay u furmayaan goobaha waxbarashada ee dalkaasi maxkamad ku taala kenya ayaa amartay in la joojiyo xeerka canshuuraha
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna kusoo dhowaada warkii oo dhan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka qarax ka fuliyey isbaaro ku tiilay gobolka shabeellaha hoose guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay saake fuliyeen ilaa saddex qarax oo lala beegsaday isbaaro ciidamada dowladda federaalk ay ku lahaayeen deegaanka namber konton ee shabeellaha hoose inta la xaqiijiyey weeraradaasi qaraxyada ah waxaa ku dhintay saddex askari oo u ku jiro mid haystay isbaarada qaraxyada lala beegsaday baafo ayaana lagu magacaabi jiray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal ku qaaday xarumo ay gobolka mandheera ku lahaayeen maleeshiyaad ay dhistay kenya haashim cabdinaasir ayaa ka waramaya milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal ku qaaday maleeshiyaadkan daacadda u ah dowladda kenya kuwaas oo ku sugnaa deegaan lagu magacaabo buurhajey oo hoos tagtag degmada taagaabo ee gobolka mandheera waxaana jira khasaare gaaray ciidamada halkaas lagu weeraray ugu yaraan laba askari oo ka tirsan maleeshiyaadkii ay dhisatay dowladda kenya ayaa ku dhaawacmay dagaalka lagu qaaday sidoo kale shirkadda safaricom oo ah shirkad ay leedahay dowladda kenya oo ku dhex taallay xerada ay degganaayeen maleeshiyaadka ayay halkaas ku gubeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa kale oo halkaa lagu gubay mooto ay isticmaalayeen ciidamada halkaa lagu weeraray sidoo kale agabyo kala duwan oo ciidan ayay halkaa ku furteen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab bandow ayaa lagu soo rogay xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee ciidamada shisheeye ee kusoo duulay soomaaliya maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya xaalad walaaciyo cabsi ah ayaa ka jirta xarunta xalane oo ah taliska ugu weyn ee ciidamada shisheeye ku leeyihiin soomaaliya sidoo kalena hoyiyo xarun u ah safaaradaha reer galbeedka ee ku sugan magaalada muqdisho warqad digniin ah oo kasoo baxday qaramada midoobe loona diray shisheeyaha ku sugan xerada xalane ayaa looga digay suuragalnimada weeraro lagu soo qaado xerada xalane kaasoo kaga imaanaya dhinaca xarakada mujaahidiinta al-shabaab digniintan amniga ah ee kasoo baxday qaramada midoobay ayaa tilmaamaysa in suuragalo tahay in weerar loo adeegsado diyaarad droonis ah ayna sameyn karto weerar toos ah ama ururin karto xogta sirdoonka taasoo fududeyn karta in mustaqbalka weerar culus lagu soo qaado xirada xalane warqadan loo diray shaqaalaha xirada xalane ayaa lagu sheegay in wixii ka dambeeyey kowda agost oo ahayd maalintii shalay oo khamiis ah gaar ahaan lixda fiidnimo ay bandow tahay xerada xalane dhammaan shaqaalahana laga doonayo inay taxadar amni ah la yimaadaan bandowgana ayaa soconaya ilaa inta laga helayo xog kale oo tilmaamaysa inuu xaalku degan yahay xerada xalane ayaa ah halka laga hago duulaanka lagu soo qaaday soomaaliya waxaana xeradaas dadka kale ay tilmaamayaan inay tahay dalka madaxa bannaan soomaaliya intiisa kale ayna degan yihiin hay-ado sirdoono iyo ururo dagaal oo dirar kula jira shacabka soomaaliyeed waxaana goobtan inta badan laga soo abaabulaa hagaardaamooyinka ka dhanka ah ummadda sida ay tilmaamayaan aqoon-yahanada siyaasiyiinta iyo xog-ogaalka isha ku haya arrimaha soomaaliya ganacsatada magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya lacago xaddhaaf ah oo ay dowladda federaalka kusoo rogtay badeecada ay kala soo degaan dekedda zakariya cumar ayaa ka waramaya ganacsade cabdulaahi shariif oo ka mid ah ganacsatada magaalada muqdisho islamarkaana cabashada ka ah dowladda federaalka ayaa tilmaamaya in dowladda federaalka ay kuu soo ragtay lacago canshuuro xadidhaaf ah taas oo uu sheegay inay u sii dheer tahay inay jiraan lacago kale oo looga qaado siyaabo kala duwan isagoona sheegay in haddii ay yihiin ganacsatada magaalada muqdisho ay dowladda federaalka soo saartay culays weliba oo ay dhaqaale ku doonayso
gobolka banaadir ama magaalada muqdisho culaysyo badan oo saa'id ahaa la saaray oo u badan dhanka dowladda dekedaha soomaaliya ma midaysna deked kastaba maamulaa xukuma maamulkaas ay aa khidmad ka qaada annaga marka haddaan muqdireer muqdishona ay wax kastoo culays oo dowladdu wadato waana la soo saaray kartoonka waxaa laga yaabaa caanaha in dekedaha berbere iyo boosaaso iyo kismaayo lagu canshuuro laba doolar laba doolar bar ay ku baxdo halka dekeda muqdisho ay ku baxdo lix doolar saasay tahay haddana waxaa yimid konton mashruuc isagoo sii hadlayay ganacsadahan ayuu tilmaamay inay jiraan xubno xiriir dhowla leh dowladda federaalka kuwaas oo u taga wasaaradaha ay qusayso shaqada dekedda islamarkaana ka soo dhammaysta inay lacago dheeraad ah u saaraan alaabta ka soo baxaysa dekedda wuxuuna tilmaamay in arrintaas haddii ay yihiin ganacsatada magaalada muqdisho ay u arkaan mashruuc dhaqaale abuur ah oo ay dowladda federaalka ka samaynayso ganacsatada alaabta hadda dekeda laga soo qaado kuteerarka oo caanaha xamarweyne wuxuu ku keenaa shan boqol oo doolaroo ku keenaa oo oo mitr xataa udhima nus kilomitr udhima ninkala dekeda iyo ninkala dekeda iyo baqaarka udhexayn culeys waa culeyskaas baabuurta culeysyo kalaa jira oo dad shaksiyaado ama ganacsato ha ahaadeen ha ahaadeen ninka la yidhaahdo xibno dowladda kamida waxay sameeyaan ayagana dowladda ninkiyay soo xirinayaan dowladda tagayaan waxay leeyihiin waxaan rabnaa in alaaba kuteer hebelaan wadanaa shirkad hebelaan nahay iskaanaan nahay kuwaasi controlaa nahay kuteerna dhaqisaan nahay nin kastaro mashruuca keensaha kuteerarkan inaad boqol doolar ii saartaan rabaa mid wuxuu leeyahy kuteerarkan conton doolar inaad ii saarto wasaaradda uu tagaa wasaaraddii markaas ay qubsada ama gaadiidka ama maaliyadda u tagaa waraaqa u kasoo dhammaysanaa sidoo kale ganacsadahan ayaa tibaaxay inay jiraan tobannaan mashaariic oo u xidhan siyaasiyiin iyo ganacsato wada shaqayn dhowla leh dowladda federaalka kuwaas oo qandaraasyo la soo saxiixday wasaaradaha dowladda federaalka u qaabilsan arrimaha dekedda iyo dowladda federaalka qudheeda wuxuuna tilmaamay ganacsadahan inaysan awoodin culaysyada intaas la eg ay soo saartay dowladda federaalka islamarkaana uu hoos udhac aad u weyn ku yimid ganacsigooda toban mashruuc oo waxaa jirta lacag lagu qaato oo mid siyaasi loo xiraayo mid ganacsi loo xiraayo oo dowladda qandaraasa la soo gelaya culayskaas anna haddaan ganacsada nahay cabashaan ka qabnaa mana qaadi karno culayskiina nin kastaba baqaarkiisa ugu tegey annaga alaabtii aan bixin jirno dilifilgaray jirnay boqolkiiba sanadkan iyo sanadkii hore boqolkiiba konton boqolkiiba lixdan hoos u dhacay tani waxa ay qayb ka noqonaysaa dhibaatooyinka sida maalinlaha ah looga soo calaamadeynayo magaalada caasimadda ah ee muqdisho islamarkaana ay geysanayso dowladda federaalka iyadoona maalinba maalinta ka dambayso ay isa soo tarayso dhibaatooyinka ay bulshada ku hayso dowladda federaalka arrintaas oo ay tilmaameen aqoon-yahanka iyo waxgaradka inaysan bulshada sidaan kasii bixi doonin ilaa inta ay iska qaadayso heeryada gumaysiga shisheeyaha macallimiinta kenya ayaa sheegay in shaqa joojin ay samayn doonaan bishab sebtembar oo ku beegan xilliga ay dib u furmayaan goobaha waxbarashada ee dalkaasi mubaarag cumar ayaa faahfaahinaya macallimiinta kenya ayaa cabasho ka ah tallaabada ay xukuumadda ku dhintay miisaaniyadda macallimiinta waxaana xoghayaha guud ee ururka macallimiinta waxbarashada hoose ee kenya oo lagu magacaabo akilo missouri ayaa tilmaamay in macallimiintu shaqo joojin samayn doonaan haddii aan la tixgelin baaqooda caqabada iyo culayska dhaqaale ee haysta macallimiinta kenya ayaa lagu qiimeynayaa lacag dhan toban bilyan oo shilinka kenya ah welina madaxweynaha kenya william ruuto ma saxiixin miisaaniyadda sanadkan taasoo ka dhigan in macallimiinta uu kusii kordhi doono culayska dhaqaale ay wajahayaan cumar xasan cabdi oo ka mid ah macallimiinta waddanka kenya ee wax ka dhiga ayaa ka hadlay waxa mar weliba soo celceliya cabashada macallimiinta kenya horta dhibaatada jirto oo mar walbana soo laalaabato maxay tahay sidaad og aan wada ognahay dalka noloshu iyo ma aragtaye nolosha dadka koray u kacday macallimiintana doorkay ku lahaayeen waddanka mise dowladda sidii la rabay macallimiinta inay ola dhaqmaan olama dhaqmaan waayo mishaaraadka ay siiyaan waxaa kamid ah mishaaraadka ay siiyaan in mishaaraad yar uu yahay macallimiinta mishaar yar ay qaataan noloshiina ay iska adag tahay marka waxaan u malaynayaa aniga dhibaatadan soo nonoqoto in ay saameyn sababta weyne usoo nonoqoto ay tahay macallimiinta mashaaraadkooda in mashaaraad yar ay tahay kadib dowladdana ay rabto in mashaaraadkii macallimiinta inay ma aragtaay wax kasii qaadato oo laga sii jaro
bisha sebtembar ee soo socota oo ah wakhtiga dib loo furaya goobaha waxbarashada ee waddanka kenya ayaa loo badinayaa in madaarista iyo jaamacaduhu aanay furmin haddii dowladda kenya aanay dhegaysanin cabashada macalimiinta cumar xasan cabdi ayaa ka hadlay saameynta imaan karta haddii ay macalimiinta kenyaatiga ku dhaqaaqaan tallaabada ay ku goodiyeen saameyn aad iyo aad weyn ayay ku keeni kartaa khaasatan yaalada iskuolka dhigta mise ardaydu ayay dhibaato weyn u keeni karto masaameyntu maxaa ka mid ah in ma aragtay carqaladayn waxbarasho ay soo siyaadi doonto maxaa kaloo ka mid ah in manhajka waxbarashada ee loo yaqaano syllabus coverage in ma ardaydii ay u dhammaanin carqaladayn iyo dhibaato iyo ma aragtay wakti imtixaanaadka aan sidaan ognahay waa bisha koob iyo tobnaad diyaarinta imtixaanaadka guud ee ardayda sida fasalka lixaad sixka gradeka sixka loo yaqaano gradeka kaloo sideedka loo yaqaano eight grade iyo weliba khaasatan foomforada in ma aragtay saameyn weyn kasoo gaari karto waxbarashadooda
dowladda kenya ayaa wajahaysa xaalad adag waxaana sii lumaya xasiloonida dalka iyadoo siddeeddii bishan agosto ay shacabka kenya ku balansan yihiin inay dhigaan banaanbixii ugu weynaa ee ka dhaca dalka kenya kaas oo ay kaga soo horjeedaan hanaanka maamul ee dowladda uu hogaamiyo william ruuto gaar ahaan dhanka canshuuraha iyo maaliyadda maxkamad ku taala kenya ayaa amartay in la joojiyo xeerka canshuuraha cabdalla mukhtaar ayaa ka waramaya iyadoo dalka kenya ay ka dhacayaan banaanbaxyo gilgilay caasimadda waddanka oo ay dadka kenyaatigu kaga soo horjeedaan xeerka cusub ee canshuuraha ayaa maxkamad ku taalla waddanka kenya waxay amar ku bixisay in gebi ahaanba meesha laga saaro xeerkaas maxkamadda racfaanka ee dalka kenya ayaa maalintii arbacada waxay soo saartay qaraar maxkamadeed oo dhigayay in gebi ahaanba laga noqdo xeerka muranka dheliyey ee ay soo saartay wasaaradda maaliyadda xukuumadda nairobi ee la xiriiray arrimaha canshuuraha saddex garsoore oo ka tirsan maxkamadda racfaanka waddanka kenya ayaa sheegay in haddii aanay xukuumaddu u hoggaansamin go-aanka maxkamadda uu gebi ahaanbaa xeerka wasaaradda maaliyadda ay noqonayaan kuwo aan dastuuri ahayn waxaa suuragal ah in xukuumadda uu hogaamiyo william ruutu ay racfaan ka qaadato xukunka kasoo baxay maxkamadda racfaanka mar welibana kiiska la hordhigo maxkamadda sare ee kenya muwaadiniinta kenyaatiga ayaa weli caraysan waxaana bishan agosto ay isku ballansadeen inay dhigayaan banaanbaxyo ballaaran oo ka dhaca waddanka kenya gaar ahaan magaalada caasimadda kaasoo ay ku muujinayaan sida aanay marnaba raalli uga ahayn in canshuur kordhin lagu sameeyo canshuur kordhinta ayaa ah hanaan ay dowladda kenya u aragto mid ay ku maareen karto deymaha tirada badan ee lagu leeyahay sanad welibana horraantiisa ayay wasaaradda maaliyadda soo saartaa xeer la xiriira canshuuraha oo ay meel mariyaan xubnaha baarlamaanka dalka kenya warkii idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa